wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa hay-adda keer ayaa deegaanka istanbul ee waqooyiga magaalada kismaayo oo ka dhagax dhigtay xarunta horumarinta haweenka deegaanka taasoo lagu baran doono xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta xarintani cusub oo kor loogu qaadayo waxbarashada haweenka deegaanka istanbul iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa dhagaxdhigeeda kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland gudoomiyaha deegaanka istanbul xubno ka socda hay-adda keer iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn gudoomiyaha deegaanka istanbul ayaa bogaadiyey xarunta cusub ee laga dhagax dhigay deegaankaasi waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo ah guddoomiyaha deegaanka istanbul in wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo wasaaradda haweenka iyo hay-adda keer inay halkani maanta nooga dhagax dhigaan howl loogu talagalay hablaha soomaaliyeed xarun loogu talagalay hablaha soomaaliyeed sida farsamada gacanta wixii sharaxaada hay-adda iyo wasaaradaha iyo cidda furaysaa ka sheekayn doonta haddii ilaah yidhaahdo waxaan aad ugu faraxsanahay oo soo dhoweynaynaa wasaaradda haweenka oo juhdi badan ku bixisay maalmahan in badanna nagu soo laalaabatay si haweenka ereedan ku nool ay uga qabato wax u barto uga soo saarto guryo u dhisto dhanka kale wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwa cadar cabdulaahi ismaaciil juraate ayaa sheegtay in xarunta horumarinta haweenka ee laga dhagax dhigay deegaanka istanbul ka mid tahay dadaalada wasaaraddu ku doonayso horumarinta xirfadaha iyo waxbarashada haweenka jubbaland maanta waxaan halkan u nimid ama aan shaqada aan qabanayna waxay tahay inaan maanta dhagax dhigeenna xarunta horumarinta haweenka ee tuulada la yidhaahdo istanbul wax badan baanu baahidan aan maaragtay aan qabnay oo meel walba aan ilbaab walba u soo garaacnay haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka halkan waxaa ku nool bulsho aad iyo aad u ballaaran haweenkii maxay ahayd hadday barakac tahay oo dadkii dhibaatooyinkii xoolihii ka soo dhammaadeen ee ka soo xarooday miyiga dadkii ay soo barakiciyeen aniilihii ku dhacay dalkan iyo dadkan iyo deegaankii oo horey u ahaa deegaan ballaaran tuuladan istanbul waxay xukuntaa tuulooyin fara badan ama goobo fara badan baa looga imaadaa marka saa darteed waxaan garannay haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka in aan u samayno xarun dhexe oo intaasoo deegaanoo ku hareeraysanna ay hoos imaan doontaa haddii a layidhaahdo duuladan la yidhaahdo maxay ahayday istanbul istanbul waxay noo noqotay saldhiggii koowaad aan ka samayno waqooyiga maxay ahayday kismaayo xarunta horumarinta haweenka waxaa iska kaashanayaa oo gacan nagu siiyey oon u mahad celinaynaa alla subxaana wa tacaala tabbacdii hay-adda keer